iskahorimaadka oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka iidaale oo gobolka baay ka tirsan wuxuu u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya dagaalku wuxuu bilowday markii ciidamada koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka iidaale oo ay ku xoogan yihiin kooxda al-shabaab ku dhowaad toban ruux ayaa ku geeriyooday iskahorimaadka kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay taliyo ku-xigeenka ciidamada booliiska gaarka maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq carcas oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ka waramay dagaalka idaale ka dhacay saarana ma soo gaarin weerarka weerar qorshaysan oo gaadna uu ahaa waad dareemi kartaa meesha hadda ciidamada ay degan yihiin iyo meesha hadda deegaanka idaale waxa dhexdooda ku jiro nimanka been ayay isbareen uma malaynayaan in ciidamada soomaaliyeed xagga dalka soomaaliya ciidamada dowlad koonfur galbeed soomaaliya in meelahaas kale iman doonaan marka dee khasaaraha ayagu u badan yahan kamana filanyahin dagaal meesha inuu ka dhacayo mise meeshaas lagu kaarajinayo marka insha allahu tacaala wixii faahfaahin garabaan kasoo sheegi doona lakin waxaan kuu xaqiijinaya inay hadda dhimashada toddoba qof ay tahay ciidamada hadda booliska gaarka ciidamada xogga dalka soomaaliya inay hadda kusugeen tuulada bootis ilaa buulo barako idaal waxaan ogsoonahay inay kamid tahay meelaha ay awoodda kulahaayeen kooxda shabaab marka siday idinku suurta gashay inaad weerar ku qaadaan deegaankaasi wallahi waxaa noo suurtageliyey deegaanka anaka garanayno dadka shacabka ahna si toos bay nimankan u naceen hadda idaal meesha ciidamo ay degan yahin afartan kilomitr oo dhex jiida ciidamada diinsoor waxay daraad wax kasoo fureen sideetan iyo shan kilomitr niman maxabuus oo shacaba oo nimankaas silsilo ugu xidhnaa duuladaas shangolow la yidhahdo marka ciidamada booliska gaarka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iskaalmeysanayo weerarka ay ku qaadeen weerar sii hari doona ma aha weerar lagu baacsanayo nimankaas cadowga ah degmooyinka dhanbayna ka socdaan bardaale tiyagdow xudur waajib kansax dheere diinsoor kubureeshada qorsheysan oo nimanta lagu khaarijinayna waa kubureeshino loogu talagalay in ciidamada sida khaaska u tababaran ee booliska gaarka inay kasoo fuliyaan dhexdooda kamana hari doono insha allahu tacaala gudi goof meeshay galaana waa lala gelayaa sidoo kale weerar goos-goos oo u dhexeeyay shabaab iyo ciidamada koonfur galbeed ayaa ka dhacay deegaano ay ka mid yihiin goorisane goofgaduud oo ka tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wax wara kama hayno dhanka shabaab oo ku aadan dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka baay mana ahan markii ugu horreysay dagaalo noocan uu dhex maro ciidamada koonfur galbeed iyo kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo